sanadkan kenya waxaa ka bixi doonaa afar kun iyo shan boqol oo qof inta badan waxay u badan yihiin dad kenyana sidoo kale dadka haysta residencyga waxa lagu magacaabo ama deganaanshaha iyagoo waagii hore waa la yara diiday haddana waa loo furay ilaa laba boqol oo qof oo deganaansho haysata ayaa ku jira dadka afar afar kun iyo shanta boqol ee kenyaanka ah laakiin dadka kale aanan haysanin umayna suuragelin inay viisa helaan marka arrintaasi ka warran iyo saameynta ka dhalatay saameyntu aada bay u weyn tahay waayo dad badan oo ama yurub ka yimid ama america oo wata baasaboor qalan oo deganaansho lahayn baa aada u jeclaa xajka inay aadaan waayo arrimihii kambaniyada ee yurub iyo north america iyo australia waa la xiray qaab system baa looga dhigay inay isticmaalaan online ay waxooda ku xaraystaan dadkiina ma wada fahmi karaan online-ka oo dhib bay ku tahay sida awadeed runtii dadkaasu aada u jeclaa haddee sida shuruucda adduunyadana qofka hadduusan deganaansho lahayn waddanka uu joogo hadduusan u lahayn viisa kama heli karo laakiin dadkii deganaanshaha lahaa viisada waa loo furay inkastoo aynan badnayn oo laba boqol ay yihiin dadka kenyaankana ay noqonayaan ilaa iyo afar kun iyo iyo saddex boqol bal qiimaha ka warran marka laga hadlaayo kenya oo kale ee xajka sanadkan iyo waxaa iska bedelay sanadihii hore marka loo barbardhigo sanadahan xajka waa la qaaliyey horta runtii waxyaabaha qaaligana waxaa ka mid a diyaaradihii way kaceen adduunyadao dhan waa ka warqabtaa dagaalka ukraine dartiisa gaariyadii la raacayay batroolkoo qaali noqday dartiisa kor baa loo qaaday mina iyo carafo teendhooyinkii la ijaaran jiray sidoo kale waa lagu daray guryihii maka iyo madiine waa lagu daray waagii hore kenya saddex kun iyo shan boqol laba kun sideed boqol saddex kun baa sanadihii lagu bixi jiray laakiin labadan sana oo dambe after corona virus waxaa lagu baxay ilaa afar kun iyo shan boqol oo runtii ah meelaha ugu raqiisan adduunyada ee xaj laga aado waxaan dhihi karaa waa halkan waddankan kenya weeyaan marka marka laga hadlaayo dadka aanan kenyaanka ahayn ee kenya ku nool ee doonaya inay xajiyaan oo kale ee arrintan ay saameysay tillaabooyinka ay qaadayaan ama maxay tahay sidee ayay ku xajinayaan markaas wallaahi dadka haddii haddii soomaali ay yihiin waxa u fiicnaan leh mar hole soomaaliya inay aadaan oo baasaboorka soomaaliya ay ku xijiyaan dad badan baa sidaa sameeyey oo deganaasho aanan lahayn dadkii ugu horreeyey xagga aaday hadda way xajiyeen alxamdulilah rabbilcaalamiin dad baa baxay oon kambaniya soomaaliya ku yaalla aan la xiriirinay oo halkaa ku xajiyey haddee dadkan kalena waa iska samrayeen wayahay maxay tahay marka fariinta u dambaysa aad u diraysaan xujayda ama dadka xajinaya wallaahi dadka xajinaya haddee waxaan dhihi lahaa ilaahay ha laga cabsado meel kastoo la joogo meeshaad u socoto waa meel sharaf badan cibaadadaada inaad concentration aada siiso oo aad cibaadadaadii aada u tixgeliso sidii aad xaj mabruura u samayn lahayd inaad ku dadaasho fariintaasaan u diraynaa